Beeralayda gobolka Sanaag iyo Highland ayaa waxay mudooyinkii dambe xoogga saarayeen tacbashada dalagga bunka oo aan inta badan ka bixin Soomaaliya isla markaana laga soo dhoofiyo dalka dibadiisa. Beeralayda ah ayaa sheegay in beerista bunka uu maro marxalado kala duwan iyaga oo qosay inay caqabad kala kulmaan dhanka qalabka ay u isticmaalaan beerashada, hase ahaatee ay ku dhiiran yihiin soo saarista bunka. Haddaba qaar ka mid ah beeralayda Sanaag iyo Highland ayaa ka warbixiyay habka loo beero bunka iyo caqabadaha ay kala kulmaan.
waan salaamaynaa ilaah baa horta mahad iska leh kadib waxa weeye annagu beeralayda baanu nahay gobolka highland iyo sanaag aad iyo aad baa ee, ilaah baana mahad iskale isu keenkeenay annagu waxaanu nahay gobolka highland iyo sanaag oo isku waqisa oo waxa weeye isku gacana laba gacmood baanu nahay de waa aragtaan waxa weeye waxa yaalla halkan bunkii waxaa yaalla timirtii xijigii baa yaalla fooxii haruurkii dalagyadii oo kala duduwan liin wey waa liin maasha allah waxay ka soo goodaa ragaad iyo mirci aad u wacan ilaa geeldoora waa aagga laas qore insha allah haylaana waa ka soo go'aysaa insha allah bunka kan wuxuu ka baxaa wuxuu ka baxaa gobollada sanaag iyo haylan qayb ka mida buu ka baxaa waxa weeye haddii tacab iyo adayg iyo firfircooni la geliyona waxaan bixin ima jiraan caqabadaha haddana haysta oo ugu daran waxa weeye caawinaadda xaggeeda ma garanaysaa baanu yare ka nahay haddana iyada waxaanu ku rajo weynaa insha allaahu in wasiirka iyo isuduwayaashu ay tashi ka sameeyaan dalka oo ay ku soo kordhiyaaneen wax nool oo la garan karo gobollada puntland waana isku mid gobollada puntland ma kala duwanaa kan wuxuu ka soo go'ay guri kan kalena guribu ka soo go'aya waxa weeyaan anigu beeralaydan ka mid ahay waxaan ku sugnay gobolka highland caqabado badan baa ila soo dirsa ood baan ku oodaa ooda dabagaal ah ka soo dusa shimbiri ah ka soo dusa wax kor lagaga dido ma leh rooggii ma leh waxa weeye ee, siliggii ma leh haddase insha allah waan rajaynaynaa inuu na soo gaaro cagafyadii na soo gaaro wax walba na soo gaaraan insha allah bismillaahi kariim Ee, beeraha aad bay u badan yihiin buraan cawsane ceel daahir ilaa ceelaayo aad iyo aad bay u badan yihiin maraje afurur insha allahu yay dalka kala duduwan oo aan kuu tirinaayo waad garanaysaa baan u malayna dhegna waa kaay waxa weeyaan dalkaasu tira koobid buu u baahan yahay iyo in la dhex maro oo la soo xaqiijiyo waxaa la yidhi wixii aan xaqiiqsanayn de waxa waxaa la yidhi himbirirtama humaagsiba saa la yidhi aragtiba maaha de waxa weeye dalkaa in la tago oo wax laga qabto oo annaguna aanu ku khayroono idinoo aad dee xilkiina fulisaaniin